asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khiyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aadan iyo dibadda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali ds radiws dot com kuna soo dhawaada war wixii dan iyo dibadda aan idinka hayna habeenkan caawa warkana waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo xadhigga ka jaray mashruuc lagaga faa'iidaysanayo tamarta qoraxda markaan idhi waan waxaan ahay musharax madaxtinimo dagaal dhir iyo dhul ah ayaa uu qaaday madaxweyne siilaanyo sidaasi waxaa yidhi gudoomiyaha xisbiga talada somalilan haye ee kulmiye muuse biixi cabdi oo maanta la hadlay warbaahinta madax dhaqameed iyo waxgarada ka tirsan degmada axmed dhagax ee magaalada hargeysa oo sheegay inay taageero u muujin silaayo iyo xildhibaan nacnac oo madashaasi ka hadlay siyaasiga maxamed ibraahim qabo oo si kulul u weeraray madasha wadatashigiiyo toosinta qaranka oo maalintii shalay dhaliilo aada u kulkuliil u jeediyey xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne siilaanyo jasiiradda comros oo lagu qabtay soomaali basaboor been abuur ah wadatay haweeneydii diinta islaamka ka baxday ee u dhalatay dalka suudaan oo la filayo in dhowaan xabsiga laga sii daayo akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan warar wixii aanu aaweydiin haynay haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan president axmed maxamed maxamuud siilaanya ayaa maanta xadhigga ka jaray mashruuc ballaarhan oo dabka leydhka tiriga ah ee hawada laga dhalinayo kaasoo ay soo curisay wasaaradda maadanta iyo tamarta ee somalilan isla markaana laga hirgeliyey xaafadda masallaha iyo madaarka xigaal international airport ee magaalada hargeysa madaxweyne siilaanyo ayaa u mahad celiyey cid kasta oo hawshan gacan ka geysatay waxaana mashruucan somalilan ka gacan siinaysay gaar ahaana dhinaca maalgelinta hay-adda maraykanka u qaabilsan mucaawarooyinka dibadda ee loo yaqaano u s aid madaxweyne siilaanyo oo madasha ka jeediyey hadal mahadnaq iyo bogaadin iskugu jira ayaa waxa uu yidhi
waxaan jecelahay halkan hambalyo aada iyo aada u ballaaran uga soo jeediyo wasaaradda hawsha ku shuqul leh iyo cid adeygii wax ka qabato oo dhan mashruuca kan la xidhiidha isticmaalka windka iyo dabaysha dalkeedu waa ogtihiin waxaan jecelahay horta marka hore inaan halka kan iyagana aan si mahadnaq gaara uga soo jeediyo u s a oo gacan way ka geysatay mashruuca kan iyo cid alla ciddii hawl iyo fara ku lahayd ee hawshaa wax ka qabatay inta badan aan mahadnaq aada iyo aada u balaarasoojeedo mashruuca kani waxa weeye mid isticmaalka dabaysh waa inuu ku fushanayno danaheen iyo hawsheenna inuu isticmaalayno awood u isticmaala halkaynu koronto ka isticmaali lahay waxa weeye hawadu ama dabayshu waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay dhulkeenu ku manaystay weeye ee ay aada ugu badan tahay haddii aynu maanta sidaa aynu farsamo iyo cilmi iyo aqoon u helno aynu ku isticmaalno oo dadkeenna iyo biyadeena iyo ummadeenna iyo shacbigeenna uga faa'idayno waa waxa ilaahay loogu mahadnaqaa marka waxaan leenahay aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid alla cidda ku shuqula wasaaradda hawshaa wax ka wada ee hawshaa fulinaysa iyo in alla inta gacan ka geysatay iyo dawladda u s a ee gacanta weyn ka geysatay waxaan leenahay hawshaa iyo hawl ka badanba waa nala qaban doontaan insha allahu tacaala annaguna waanu halkaasaan ummadayda dadkayda uga sifaadayn doonaa marka aada iyo aad baa umahadsantiin wasalaamu calaykum gudoomiyaha xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay guddiga dhadhaxaadinta ee golaha guurtida iyo halka ay wax u marayaan waxa uu sheegay in guddigu ay u golooyeen labada dhinac ee is haysta oo ay garabkooduna u sheegeen halka ay sartu ka quruntay ee uu khilaafka xoogani ka dhashay isaga oo carabka ku dhaftay in dhibaatada haatan taagani ay kasoo bilaabantay kadib markii sida uu sheegay shirgudoonkii shirweynaha xisbiga kulmiye ay soo saareen wax ka duwan wixii laysku ogaa waxaa ina bixi tilmaamay inay nasiib darro tahay in maanta uu sawirkiisu somalilan dembi ka noqdo waxa uu sheegay in ay waxa uu sheegay in xidhitaanka wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha gudaha ay tahay xadhig siyaasadeed oo aan loo baahnayn isagoo oo saluug xoogan ka muujiyey habkii loo qabtay oo uu sheegay in habeen gurigiisa loogu dhacay gudoomiye muuse bixi oo ka hadlayay ku dhawaaqista musharaxnimadiisa iyo waxa ay dhaxalsiisay ayaa sheegay inay arrintaasi si weyn ay uga madaxtooyada somalilan isagoo iftiimiyey in aanay jirin wax heshiisa oo hoose oo ay madaxweyne siilaanyo isku ogaayeen oo aan ahayn in ay yihiin laba nin oo xisbiga wada leer
buurtida waxaan u sheegnay oonan imika halkan ka wada akhri karayn sidaa ay noogu muuqatay waxaa dhibaatada keenay oy kow ka tahay shirweynihii xisbiga wixii uu go-aamo gaadhay oo lagu dara go-aamaan jir dhibtu koobaad halkaas ka kacday dhibtaa waxaa ku xigay markaa anigu aan idhi waxaan ahay murashax dagaal cirig iyo dhulaa la qaaday oo madaxweynu qaaday iyana meesha may qabanayay labadaas markay dhaceen waxaa ku xiga dhibaatooyin baa ka dhashay khilaafka dad baa la xidhay dhiig baa daatay khilaaf waro dadka khalkhalaa yimid saddexdaa qodob baan ka hadal ta koowaad dadka dhibaatada loo geystay ee la xidhxidhay waxaanu leenahay waa khalad waana in gafkaa masaxadka xuquuqda loo soo celiya masalan sidiisaba xadhigga siyaasiga wasiirkii hore ee wasiir ku-xigeenka hore amniga cabdillahi abukor xadhigga la xidhay waa xadhig siyaasi ah waxaanu wada xadhigga siyaasiga colaad iyo nac iyo xumaan mooyo wanaag ma keeno waxaan leenahay qaladaha laga noqdo waxaa iyana dhibaato labaada habkii loo qabtay ee gurigiisa loo galay qof waloba daawaday dhaawac iyo foolxumo iyo naxdo wagu falatay somalilan ciddii tallaabada qaatay waxaan qabaa inay u badheen qaladka cabdillahi waa la qaban karay si nabadgelyaa loo qaban karay meel kastaa laga helaya maalinta habeenkaa la qabdoo maalnimadii xafiiska la jooga xisbiga wuxuu yihi qoladii si adh dana soo hadasho waxaan ku idhi ii soo jara waaran maxkamadda aanay isgeenayey halkaasaa rabbi wuxuu yihi hagaagsanti xataa waxaan idhi aanay ku raacan cidi haddii ay ku yimaadaan boliisku ay maxkamad wataan maxkamadda tag halagu xidha markaa diyaar buu waxaan maqlayay hub baa laga keenay gurigiisa iyo hub baa guriga lagu qabtay guri walba hub ugu yaalla ta la sameeyey ninka guriga ku dagaalamay diintaaba ogol marka cirdigaaga iyo gurigaaga iyo xaaskaaga kusoo ogol muxuu ka yaray ninka habeenkii usoo dhacay saqda habeen habeen hadduu ka hadduu inanka qori qaatay waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin halka loo maray waa arrin godob weyn dhalin karto halkaa taala waxaan xidhay dad taageerada xisbiga ah oo loo xidhay sawirka gudoomiyeyste xukuumadda waxaan weydiinaya madaxweynaha markuu noqday dembi sawirkaygu kaaguna uu noqday xalaal waxaanu ka diidanahay waxaana lagu eedeeyey oo wasiirka daakliga madaxweynuhu isla raaceen oonu sheegnay in la yidhi waxaa la qarxaa waxaa la qarxiyay rag madaxnimo doonaya waan ka xumahay in madaxweyne afkiis ka soo baxdo
ugu dambayntiina waxa uu muuse diixi si kulul u weeraray wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo uu si dundun ugu eedeeyey inuu ku fashilnay ammaankii dalka isagoo dhinaca kalena iska fogeeyey inuu ku lug leeyahay qaraxyada shaanida ee magaalada hargeysa maalmahan hadheeyey waxaanu yidhi guddoomiye muuse diixi cabdi oo arrimahaasi ka hadlaya warar cabdi saaxiibka isaga la yaab maayo oo intan dambe wasiirka noqday hadalladii dalqaafka waa isaga oo iska caadi maalmahan dambe hore wuxuu u yidhi aslan furayaal baan anaga geesiyaal ahay oo faqasha joogay wuxuu yidhi isagoo sbesana la hadlaaya anigu waxaan ahaa oo uu ku faaray raggii toogtay markuu silaahay mucaaradka haddana wiiga maarmo wasiir buu ka dhigay tanna ku darso rag baa madaxnimo shaan ku doonaya waxba tixraac maayo laakiin mahad madaxweyne ereygaa la raaco guddoomiyaha xisbigaa loo nisbeynaya shaani madaxweyne anugu koodhan maayo adan ku nisbeynaya waxaan weydiinayaa wasaaradaha amniga oo kow ka yahay wasiirka daakiligu raggii jabuuti qarxiya waxaa la sheegay inay dhowr iyo labaatan cisha hargeysa joogeen oy ka baxeen dhaawaca ka weynaya ceeb somaliland ka weyn oo dur saaran ma jirto taasoo hela iyo ciddii qaxisaba inta dhowrs wareegsanayna
qaar ka tirsan waxgaradka dhallinyarada iyo aqoon-yahanka degmada axmed dhagaxo ay weheliyeen siyaasiyiin beeshaas ah siyaasiyiinta beeshaas ee golayaasha dowladda ugu jira ayaa kulan ay maanta ku qabteen magaalada hargeysa waxay sheegeen inay si buuxda u taageersan yihiin musharaxnimada madaxweyne siilaanyo ee shanta sano ee soo socota waxaanay dhinaca kale u soo jeediyeen in si wadajir ah loo wada ilaashado ammaanka iyo xasiloonida ay dadka reer somalilan kusoo caanamaaleen dhammaan waxgaradkii madasha ka hadlay ayaa si weyn u muujiyey muhiimada ay leedahay dowladda nabadgelyada ay somalilan maanta ku naaloonayso iyagoo tilmaamay in laga soo gudbo wakhtigii qoriga iyo hubka laysku muquunin jiray haatana la marayo in qofku uu codkiisa wax ku goosto waxay tilmaameen inay inay si weyn u soo jiidatay waxqabadka laxaad kale ee madaxweyne siilaanyo dalka ka sameeyey muddada uu xilka qaranka garwadeenka ka ahaa waxaa isna waxaa isna goobta ka waxaa isna goobta ka hadlay xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo sheegay in muhiimada munaasabadan la isugu yimid aan ahayn in cid gaar ah lagu weeraro balse ay muujinayaan taageerada iyo cududda ay la berbertaagan yihiin madaxweyne siilaanya iyo xukuumaddiisa isagoo dhinac kalena u soo jeediyey in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo dhaawacaya nabadgelyada dalka waxaanu yidhi xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac dadka dhallinyaraha iyo waayeelkaasaan isku yimid waynu salaamaynaa cidna maynu caayin cidna lama cadaabin magaalada hargeysa waa magaaladeennii waa magaaladii ay wixii naga soo qabsay oo ogaadeen waxaanu leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo ninkii shaani tuuraaya shaanidaas hadhow way irtidi doontaa inaga joojiya baanu leenahay inaga joojiya baanu leenahay shaanid maanta dalteenna maaha danta somalilan maaha danta caasimadda maaha inaga joojiya baanu leenahay nimankan madashii wax isku sheegaya madaxweyneha hanjabayan waxaanu leenahay berigii way mujaahidiin baynu kiina xukumeen maantana in xukumaya berigana fule muu ahayn maantana fule maaha marka hadal xumadaha layska daayo oo caydaha layska daayo waxa kaloo aan dayn waan allahayna barakeeyo wadanka ilaahay khayrkiisa hayna siiyo ilaahay yuhuntayna haystuso ilaahay hayna mid haynaga wada dhigo saynu hayn jirna haynaga dhigo intaa yarna waa kulmiya annagu kulmiyaan ahaa wan yaraa baa la xogtaa waa layska yaqaanaa isku insha alla waynu isku iman doonaa doqoniin la kala tegaya mooysaa waynu kala tegi mayno wanaaggeenu waa halkii wadadhalagkeenu waa halkii waxaanu leenahay walaalayaal aynu soo celino wanaaggeeni wadadhalinimadeenu soo celino oo shaalidaa yar marba dadkaa ka sina tacaruura ka sina aynu faraha ka qaadin waynayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha dahwada nagala xidhiidhay guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay warkan waxaa idiin soo jeedinayaan maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaa idinkaga tegayaa dhinacii codadka hallaasiga leh arrimaa ugu ooadan iyo xaa kululahaa bilaabay arrimaa ugu ooadan iyo xaa kululahaa bilaabay ubadhay qabo inamiyo hablaba allahaydinka beelay ubadhay qabo inamiyo hablaba allahaydinka beelay anigiyo dadkuna nagiyo dadkuna ubaxbaan sidnaa yasmiingo anigiyo dadkuna anigiyo dadkuna ubaxbaan sidnaa yasmiingo arooskeena aloo fiiri aloo toosi aloo aloo fiiri amiin amiin arooskeena arooskeena aloo fiiri aloo toosi aloo aloo fiiri amiin amiin arooskeena idinkuna adduunyada aqalkaad lahaydeen udubkiisi taagteen anagiyo dadkuna anigiyo dadkuna ubax baan sidnaa yaasmiin goog anigiyo dadkuna anagiyo dadkuna ubax baan sidnaa yaasmiin goog